jimcihiisa la socotid kooxuhu argixisadu waxay isku dayeen qaraxyo kala duwan isla magaaladii runtii tan ugu daran oo dadkana dhaawaca iyo dhimashada ugu badneed wuxuu ahaa kii isgoyska fiyaad oo runtii wakti ay dhalinyaradu kasoo caraabeyso xeebta liido oo maqribiyadii ayay runtii qaraxiina la kulmay marka khasaare horta saas u batay ilaa iyo haddana taas iyo wixii khasaare oo dhan marka laisku daro ilaa afartan iyo shan ayaa lagu qiyaasay inta dhimatay inta dhaawacana ilaa iyo soddon iyo lix khasaarahana wuxuu u batayna waxay ahayd dadkaas dhalinyarada oo xaabta liida ka yimid
waxaa dhowr jeer laga digay inay qaraxi dhici karaan weliba meelaha ay ka dhici karaanna waa lasii sheegayo baabuurta geysan karta mar haddii ogeysiiskaas ama wargelintaas ay jirto maxaa keen in ciidamada amniga ay ka howlgeli waayaan runtii waxaa xusid mudan ciidamada amniga runtii dadaal badan bay sameeyeen iyadoo warbixinada qaarkood la haysto laakiin sida wax u dhaceena looma haysan waxaa qiyaas meelo kale la qiyaasayay habka iyo macluumaadka ama sirdoonka la helayna sidii loo helay waxuma dhicin dadaalkun waa u badnaa waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ciidanka geysayaasha shantii qof oo rabay inay kasoo gudbay sayidka oo xoog kusoo maroo lasoo baacsaday oo isku dayay inay ayagii dad badan dilaan in shantoodiiba halkaas looga hortagay inay khasaaro geystaan runtii ciidamada waxaan odhan karnaa dadaal badan waa sameeyeen sidoo kale maamulka gobolka iyagana waxalaal wixii dadkii dhaawaca sidii looga gurman lahaa gurmadkii oo shacabkana uga mahad celinayna sidii ay kaalinta noogala qaateen degmooyinka gobolka banaadir tusaale ahaan qeybo badan oo kamid a gaar ahaana kuwa meelaha maaragtay cirifka magaal ku yaala gobolka banaadir in aanay jirin ciidan dowladeed oo si buuxda uga howlgala oo habeenada qaar ay kooxaha al-shabaab oo kale ay kusoo dusi karaan ay ku dhex socon karaan dadka deegaanku ay ka warameen maxaa ka gobol ahaan adinka idiin diyaarsan inaad ka qabataan amniga gobolka banaadir gaar ahaana degmooyinka ay u fudud tahay in kooxda al-shabaab oo kale ay dhaqdhaqaaqyo ka fulin karaan
amnigu waa muhiim annaga gobol ahaan maamulka waxaan mudnaanta kuwaad siinaynaa arrimaha amniga weliba waxaan rabnaa si ka duwan sidii hore si istraatiijig ah inaan xal ugu gaarno oo waxaan wadnaa daraasad ah dariseynka daraasad ah degmooyinka kuwee ugu dhibka badan sidee maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay haddana waxaa mahad ilaahi le maanta inaan iyadana daafurnay in ciidamo laba kun iyo laba boqol gaaraya oo runtii loo diyaariyey in la dardar geliyo barnaamijka xasilinta oo sanadkii hore mar si xawla u socday in la dardargeliyo dardargelintaas weliba aan kusii darno inaan degmooyinkii iyo hay-adihii amniga si dhow u wada shaqeeyaan islamarkaana aan degmooyinka aad sheegtay oo cirifka ku yaala oo runtii u baahan in taxadar dheeraada la sameeyo amnigoodana la sugo laisku dayi doono mid horta kama baqayno magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir waa meesha keliya maamulka marka dowlad goboleedyada loo fiiriyo maamulka keliya degmooyinkiisa dhan gacanta ku hay kama baqayno annaga ciidan shabaab oo soo weeraro oo la la difaacayo laakiin waxa laga baqayo waxay tahay inay si qaldan shacabka dhexdiisii falal uga geystaan oo qaraxyo ah taasna waxaan rabnaa degmooyinkaasaa sheegtay degmooyinka mudnaanta gaaska la siinayo maanta ciidankaan la kulanay ra-iisul wasaarahun la dardaarma waxay ahayd in howlgalkii ay xalay bilaabeen inuu noqon doono mid joogto ah magaaladana la arki doono shacabkana anagoo ugu baaqna inay la shaqeeyaan hay-adahaas amniga dhinaca arrimaha amniga guddoomiye waa ay soo noqnoqdeen muddona waa soo jiitamayeen dad badanna waxay talooyin kusoo jeediyaan in loo baahan yahay in ammaanka gobolka qayb qayb loo kala qaado degmo walba iyo waax walba gaar loo siiyo oo gobolka banaadir mas-uuliyaddaasi uu qaato sidee u aragtaa adiga in amniga magaalada wax looga qaban karo maxaase kaaga qorshaysan oo isbeddel ah ha qorshe waa noogu jirtaa annaga qorshe waxaa noogu jira kow dadku inay ayahooda ka tashadaan in maqaamkii magaalada muqdishona la dhamaystiro oo federaaleynta dalka meesha ka dhiman waa gobolkii banaadir oo kamid ah goboladii sideed iyo tobanka waxaan rabnaa shacabka inay helaan xuquuqda ay gobol walba leeyahay si maamulkaas uu noqdo maamul shacabka soo doortay oo muxuu ahaa u howlgeli kara arrimaha dowladaha hoose ama arrimaha gaarka taas qorshaha waa ay ku jirtaa waana wadnaa haddana muxuu ahaa waxaan aada iyo aada u shaqeyneynaa sidii shaqo dhow u yeelan lahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka taliyayaasha booliiska iyo nabad sugidda oo ay noqon lahayd mid lagula xisaabtamo degmadii amnigeeda sugan karina in la fiiriyo sidii xal loogu heli laha marka arrimahaas o dhan waa arrimo aan rabno si gaara inaan uga shaqeyno shacabkana aan rabno markaan inaan wacyigelin badanna la sameeyo lana kaashado si amniga uga qayb qaataan maxay tahay sababta aysan hargeysa wax uga fulin karin kooxaha argixisada maxay tahay garowe iyo sababta aysan uga fulin karin maxay tahay sababta ay banaadir iyo muqdisho usoo abaarayaan shacabkaan rabnaa inay ogaadaan magaaladan inay amniga inay ayagii mas-uuliyadana nagala qaataan oo laga wada howlgalana waa qorshaha aan damacsannahay oon isleenahay waa habka ugu haboon ee shacabkana lagu badbaadin karo amnigana ay ku sugan karaan shacabka